raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada saakay wararkeena aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo maanta la kulmaya amiirka dalka qadarka dib booqasho uu ku tegay dalkaasi madaxweynaha hirshabeelle oo kulamo la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta deegaan doorashadoodii kaa hirshabeelle doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa maanta ka dhacaysa galmudug maleeshiyaa diidan in kursiga hoob soddon loo xiro daayir amiin geesow ayaa gaduud ka sameeyey magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo sheegay in ciidamo gaar ah loo sameyn doono maanduuriyaha wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ruushka oo go-doomiyey magaalo dekadeedka melbourne
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka haatana jeer garow warkeenii subaxnimo oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu la kulmayaa amiirka dalka qatar kadib booqashuu ku tegay dalkaasi wariyahena xuseen washington ayaa warkiimujiya madaxweynaha madaxweyleedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xali gaaray magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar halkaas oo ay ugu bilaabanayso booqasho laba maalmood ah madaxweynaha ayaa martiqaad ka helay dalka dhigiisa waa martiqaad ka helay amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed alatani iyagoona halkaas kulan ku yeelan doonaa madaxweynaha ayaa maanta waxa uu kulan gaar ah la yeelan doonaa amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed alatani iyagoona ka wada hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda soomaaliya iyo qatar ay u ballaarin lahaayeen iskaashi waa iskaashiga mirodhalka ah ee dhinacyada maalgashiga diblomaasiyadda iyo horumarinta kaalayaasha dhaqaalaha waxaana madaxweynaha sidoo kale iyo amiirka ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo qatar agaasimaha warfaafinta madaxtooyada xukuumadda waa aaniraahdi madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha uu ku tegay dalka qatar iyo sidoo kale kulanka maanta uu la qaadan doona amiirka dalkaas sheekh tamiim bin xamed waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa safarka iyo sidoo kale kulamo kale oo madaxweynaha uu la qaadan doono amiirka dalka qatar iyo xubno kale
assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay shanta bisha maarso ee sanadka laba kun iyo labayo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ay soo gaadheen magaalada dawxa ee dalka qatar halkaas oo ay uga bilaamatay safar shaqo oo qaadan doona muddo laba maalmood ah madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu martiqaad rasmi ah ka helay amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed althani halkaas oo labada hogaamiye ay kaga wada hadli doonaan sidii loo ballaadhin lahaa islamarkaana loo derdergelin lahaa xidhiidhka iskaashi iyo kan waxwada qabsi ee ka dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah berri oo axad ah waxaa sidoo kale lagu wadaa insha allahu in labada hogaamiye wadahadallo rasmiga ay uga furmaan magaaladan dawxa dalka qatar waxa uu ka mid yahay dalalka sida mugga leh dowladda federaalka ee soomaaliya uga garab siiya dibudhiska dalka waad mahadsantihiin
sidoo kale inta uu ku sugan yahay madaxweynaha magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa waxa uu kulan la qaadan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan waxaana sidoo kale oo madaxweynaha uu kulamo kale la yeelan doonaa madax kale oo ka tirsan dowladda qatar dowladda qatar ayaa waxaa xiriir dhow la leedahay dowladda federaalka soomaaliya iyadoona ka taageerta kaabayaasha dhinacyada dhaqaalaha iyo sidoo kale mashaariicda horumarneed ee laga fulinayo gudaha caasimadda dalka ee muqdisho
madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta deegaan doorashadoodu ay tahay hirshabeelle wariyaheena cabdinaasir al cadaala ayaa warkanigiya
madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali guudlaaw xuseen iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageeda ee xalay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kulan ay kula qaateen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan kuraasa golaha shacabka ah oo deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka hirshabelle kulanka ayaa waxaa ka qayb galay sida wararku tilmaamayaan musharaxiinta gaaraya ilaa iyo konton murashax oo u taagan kuraas ka tirsan golaha shacabka kuwaasi oo cabashooyin ka qabay hanaanka ay u socoto doorashada ka socota maamulka hirshabelle kulanka ayaa sidoo kale la sheegay in isku soo dhammaaday amase kusoo dhammaaday is-afgarada iyo sidoo kale inay dhinacyadu isku raaceen in xaaladda la dejiyo oo kuraasta si daah furan loogu tartamo maadaama xiisada ay ka dhalatay kuraasa la sheegay in murashaxiinta qaar loo xiray maalmihii u dambeeyey ciidamo iyo sidoo kale hub fara badan ayaa hariyey magaalada waxaana xalay magaaladaasi ka dhacay iskahorimaada iyadoo kulanka xalay ka dhacay magaalada beledweyne u dhexeeyey madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe xuseen iyo sidoo kale yuusuf dabageed iyo musharaxiinta sidoo kale laisku afgartay in ciidamada faraha badan laga dulqaada magaalada sidoo kalena waxaa la go- waxaa la go-aamiyey in ay doorashadu si xor u dhacdo waxaana murashaxiinta intooda badan ay ka cabanayeen kuraasta iyo sidoo kale hanaanka guddiga doorashooyinka maamulka hirshabelle sida ay u wadaan hanaanka doorashooyinka dalka taasi oo ay sheegeen il ilaayo haatanna aysan ku qancin habka maamulkaasi oo u wada doorashooyinka ayna cabasho ka yihiin
kuraas ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa maanta doorashadooda waxaa lagu qabanayaa magaalada gaalkacyo warkan waxaa eegaya waryaheena maxamed aqalfa
maamulka galmudug ayaa maanta waxa ay doonayaan inay qabtaan kuraas ka mid ahi golaha shacabka taas oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada gaalkacyo ee galmudug iyadoona maamulka galmudug ay rajeynayaan in dabcan kuraastaasi maanta inta badan lasoo gabagabeeyo maamulka galmudug ayaa dabcan waxay doonayaan inay qabtaan lix kursi oo ka mid ahi baarlamaanka galmudug ka imaanaya ee kusoo biiraya baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyadoona madaxweyne axmed cabdikaari qorqor uu doonayo inuu soo gabagabeeyo baarlamaanka u matali doona baarlamaanka koo iyo tobanaad ee soomaaliya iyadoo dhowaan ee galmudug ay soo gabagabaysay doorashada dabcan taale magaalada dhuusamareeb ayay haddana ay doonayaan maamulka galmudug in ay soo gabagabeeyaan magaalada gaalkacyo iyadoo doorashada soomaaliya ee baarlamaanka loo qabtay inay kusoo idlaadaan shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee maarso dhammaan maamul goboleedyada ayaa laga doonayaa inay soo gabagabeeyaan ugu dambeyntii shan iyo tobanka bishani doorashada baarlamaanka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa maantoo axadahi magaalada gaalkacyo ku qabanaya doorashada shan ka mid ahi kuraasta golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada galmudug guddiga ayaa shalay diiwaangeliyey oo shahaadada musharaxnimo guddoonsiiyey musharaxiinta shanta kursi waxaana kuraasta maanta doorashadoodu la qabanayo iyo musharaxiintooda ku tartami doona ay kaliyihiin kow hob boqol iyo kow oo ay ku tartami doonaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda xilgaarsiinta xirsi aadan rooble oo kursigan ku fadhiya iyo caaisho xirsi maxamed laba hob siro saddex iyo toban oo uu ku fadhiisay maryan maxamed xuseen balse ay ku tartami doonaan musharaxiinta kale ah aadan cismaan xuseen qoryoole oo ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug iyo maymuun xuseen maxamed saddex kursiga hob eber lixdan oo ku tartami doonaan ubax tahliil warsan waa warsame oo kursigan ku fadhisa iyo hodan cabdulaahi shire qaali cali shire ayaan xuseen xasan wacan iyo sidoo kale nafise qaasin bulxan kursiga afaraad ee hob eber toddobiyo toban oo ku fadhiday duniyo maxamed cali ayaa waxaa ku tartami doona khaalid cali cawaale iyo sidoo kale axmed cismaan aadan kursiga shanaad ee hob eber eber hal oo ku fadhiyo warsame maxamed xasan joodax balse meesha laga saaray ayaa waxaa ku tartami doona jawaahir maxamed axmed iyo farxiyo xasan maxamed maamulka galmudug oo horey usoo gebagabeeyey doorashada kuraastii taalay dhuuse mareeb ayaa la filayaa inuu dhowaan sidoo kale soo gebagabeeyo doorashada kuraasta taala gaalkacyo oo qaarkood ah kuwo xasaasi ah mahadsanid maxamed aqalka maleeshiyaad diidan in kursiga hoob soddon loo xiro daahir amiin geesow ayaa gadood ka sameeyey magaalada beledweyne maleeshiyaadkan caraysan ayaa waxa ay kasoo horjeedaan in qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka loo xiro dad gaar ah waxaana ay gadood ka sameeyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xalay ayaa waxaa gudaha magaalada beledweyne lagu arkeeyey ciidamo hubeysan kuwaasi oo qaarkood la hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen in ay cabasho ka yihiin in kursiga hoob soddon loo xiro markaasi xildhibaan daahir amiin geesow oo horey kursigaasi ugu fadhiyey waxaana eedeen ay u jeediyeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi yuusuf dabageed oo ay sheegeen in kursigaasi ay la doonayaan daahir amiin geesow taasi oo markaasi ay sheegeen in aysan u dulqaadan doonin goobtan aan taagana aad u arkaysaan waxaanu taagannahay inaan kuraasta idinla fasaxo oo dadka inay tartamaan hob soddon kursiga hob soddon waa inay u tartamaan cid kasto war midka baadiyaha jira xataa inuu imaado tartamaan jecel mahay midka magaalada jooga iska dhaaf midka dalka ka maqan inuu yimaado tartamaan oo tartamaan rabnaa waxaan ka yeelayno ama aan dulqaadan karno ma ahan kuraaskiin waa la xiray ninaa loo xiray war annaga waa walaalkayna walaalkayna muna isku weydilaysaan walaalkayna cadow noogu dhigaysaan laakiin annaga cadowgayna waa naqaanaa cadowgayna waa hirshabeelle waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo luqmaan cid kalena ma ahan annaga walaalkan cadow nuguma ahan kursigan asagaa nugu matali jiray waanu nugu soo matalay in badan intaasna maaragta matalaad fiican kama haysan iyo cabasho way jirtaa dadka soomaaliyeedna isku mid maahan oo maaragta beesha isku mid maahan maaragta way jiraan culaysyo badan way jiraan culaysyada jirana xal ay leeyihiin laakiin middan ayada ah oo kursiga la xiray xal ma ahan xalna ma noqon doonto laakiin xalkeeda kanaa noqona anaa aqaan xalkeeda horta qofkaan aan nacbaana allah waa laga fiicay afar iyo labaatan saac daahir aan geesan kursigaan ma lahana bayl baa iska leh beesha iska leh tartan bay ogoshahay ninkii cawada ku soo baxa ayaa qaadana cali guudlaa baan u taga iyo fahad yaasiinaa in wata iyo jeebkaa nin ugu duraa iyo waxaas cid iska yeelaysa ma lahan waa meeshii lagu kala baxay waa meeshaan daahir aamid jaasaan wanaagtaa laba iyo toban sanaas fadid waa waalidkeen inas wax dhibaataya diyaar uma lihin dadkuu la dhashay dadkiisa dhinaca ka soo qaada haseen gareegeeddaa waa ka badatee naagtaa ma dhashay ku noqotay ninka dhadhalaaya oo hadda ka dhadhalaayaa la siina sideedaba afar iyo labaatan saac inay lisoo hortaagnaada waa qash daahir hadduu qaatana cid bini'aadana ugu
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar kinish ayaa sheegay in ciidamo gaar ah la sameyn doono kuwaasi oo ka hortaga maanduuriya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed cumar maxamuud maxamed cumar kilish ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho dadka ku nool gaar ahaan dhalinyarada ay aada u isticmaalaan maanduuriyaha kuwaasi oo dhibaato ku haya waxaana uu sheegay in degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir si weyn looga isticmaalo noocyada kala duwan ee maanduuriyaha oo markaasi faraha kasii baxayo duqa magaalada muqdisho waxa uu hadalkiisa intaas kusii daray in la sameynayo ciidamo gaar ah oo maanduuriyaha ka hortago
guud ahaan marka arrintaas dhallinyaradii ayay saameyn ku yeelatay bulshadii saameyn ku yeelatay waxaan isbuuci hadda lasoo dhaafay aan soo joognay hay-adaha amniga oo baaritaan ku sameynaya daroogada iyo waxyaabaha amni darada keena ayaa waxay la kulmeen haweenay siddeetan iyo dhowr sano jirta oo oo gadaysa xashiish gadaysa marka yacni bacashu inaysan fududayn oo meelaha lese ay gaartay ayay ku tusinaysaa taasi waxaan aaminsanaha marka yani maadaama daroogadii iyo xashiishkii iyo wixii oo dhan la kontaroolayo in haweeneedaas waayeelka ah yacni kuwa dhallinyaraha oo waxaas ka shaqeeya ay ay ku luqaafeeyeen oo ay u dhiibeen oo la yidhi adigaan mataqaanaa waayeeloo aan lagaa filayna adigu iibi in la yidhi oo ayaa ayay ila tahay aniga marka si kastaba ha ahaato bulshada maanta joogta yacni waa dad da-aadeenna iyo kasii weyna iyo da-yar marka waxaa hadda u badan isticmaalka daroogadu waa da-yarta khataraha ay leeyihiin daroogada iyo saamaynta ay ku keenayaan shaksiga isticmaalana waata hadda dhakhtarka oo nooga sheekaynayo marka waa run agaasimaha wuxuu sheegay آه، يعني آه، waxaa la yidhahdaa ee, gacmo dahiran ayaa ayaa wax dahiraya kuwa ka shaqaynaya la dagaalanka inayan iyagu saamayn ku lahayn oo iyagu ayan isticmaalin waa lagama maarmaan ee, arrintaas marka ee, si looga miro dhaliyo oo looga gun gaaro waxaa loo magacaabay ee, taliyaha halkan fadhiya oo hoggaanka anshaxa booliiska ah ee, inuu arrintaas isaga iyo ciidan gaar ah loo sameeyey ayaa jira marka ciidamadaasu way howlgelayaan tallaabo ayayna ka qaadayaan oo
idaacadda dalsan aad ka dhegaysanayseen dhegeystayaal waa naga intaa cidda wararka iyaga uu sheego waxay dib ugu eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlixilyaabaa talal xil